waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal sababo in qaar laga sheega mooye aan la soo koobi karin ayaa sheekooyinka hiddaha loo abuuraa midi waa in lagu maaweelo oo qosol iyo maad loogu xisho sida ciyaal shiidaad mid kale waa in murti lagula baxo sida qayb libaax iyo saddex dibi mid kale waa in lagu muujiyo dabeecadaha dugaagga qaarkiis sida khiyaanada dawacada iyo damanaanta yaxaaska sabab kalena waa carruuraha in lagu cabsiiyo sida dhegdheer iyo shancaloole sheekooyinka hiddaha sheeke xariirana waa la yidhaahdaa waxaa kaloo kolkol la isugu duwaa in lagu muujiyo garaadka heerkiisu sarreeyo ee dumarka qaarkood sida sheekada horyo ogaas iyo kaba caraf iyo midda aan barnaamijka maanta u doortay ee magaceedu yahay saddex maanlaawe waxaa la yidhi oday miyiga soomaalida ku dhaqan jiray ayaa wuxuu dhalay gabar aad u qurxoon caqlina badan iyadoo aan weli qaangaarin ayaa garaadkeeda lala ashqaraaray wixii la weydiiyaba waxay kaga jawaabi jirtay hadal murti leh oo haddiiba halqabsi isu roga markaas baa magaceedu intuu dheeraaday bulshadii ku dhex faafay aadna loo sheeg sheegay dabadeed waxay guyaashu isdaba maraan oo midna soo galo mid kalena la sagootiyaba waxay cawrali gaadhay xilligii hablaha la bilcami jiray waxay noqotay guurgal xag walba ka bisil kolkaas buu nin kastaaba u hanqaltaagay oo inay afadiisa noqoto laabta gashaday si ay ugu dhasho waraso sideeda oo kale u xirrib iyo garaad badan ha yeeshee intii muddo ah ayaan taas cidina ku guulaysan sababtuna waxay ahayd gabadha aabbaheed oo ninkii ka soo doonaba ku xili jiray xoolo yarad ah oo aad u fara badan cid bixin karta ama quudhaana ay dagaanka ku yarayd ragse jar iska xoor lagama waayee ninbaa isa soo kilkiray nin bay tala kaga ibabeeshay inuu isagu noqdo kii cawrala guursaday sidaasna kaga fooray barbaartii iyo gerbadowdii tirada badnayd ee u soo gogol fadhiistay asii hanan weyday muxuu yeelay bal wax dhowr odaygii gabadha dhalay ayuu ninkaasi u soo sadcaalay isnabdaadin iyo iswaraysi kadibna wuxuu daboolka uga qaaday muraadkii uu ula socday wuxuu yidhi gabadhaada cawrala inaad igula xididdo ayaan kaa doonayaa markaas buu odaygii yidhi xoola maxaad leedahay boqol halaad iyo baarqabkooda ayaa ii foofa markii uu sidaas lahaana wuxuu ninku filayay in qayb geelaas ka mid a uu odagu weydiisan doono hase ahaatee suxulkaa u mudnaaye intuu qunu fadhiistay ayuu yidhi hebelow gabadhaan warkeedu midhaa ku soo gaariye geelaas aad hantida dhammaantiis haddaad ka bixinayso waan ku siin haddii kale intii aan weedhii dhammayn ayaa ninkii yidhi waan soo tashadayoo geelaasi adeer waa iga bixis sidaas baa lagu heshiiyey dabadeedna geelii oo aanu nidhig iyo qurbactoona ka reeban ayuu ninkii goor subaxa intuu odaygii u soo dareeriyey xelada ugu shubay halkiibaa gabadhii loogu meheriyey halkiibuu kala dhaqaaqay isaga oo cayb fara madow ah oo bar iyo beer toona aan lagu ogeyn kolka wax kale uma bannaanayne ninkii gabadha guursaday wuxuu ka mid noqday dabatada ugaar ku noosha ah caanihii geela waxaa u beddelay hilibka duurjoogta biciidka iyo cawsha deerada iyo sagaalada ayaa xoolo u noqday oo haleeladii u beddelay markaas buu u dhexayn jiray maalin ay dabinnada wax ugu dhacaan iyo maalin uu hungo kala soo laabto intaas waxaa u weheliyey oo qoyskiisa nolol u ahaa midhaha xilliyada roobku da-o geedaha ka baxa sida midhacaska iyo hohobta gumashaaga iyo lajiidaha dhafaruurta iyo mareerka iyo kuwa lamidka ah muddo hadduu sidaas ahaa ayaa habeenkii dambe waxa u soo hoyday sodogiis sow inuu sooro ma aha sow inuu fadhiga uga kacaa dhaqanku ma ahayn muxuuse ku sooraa talaa ku caddaatay gabadhii baase inta dhaqaaqday baryadoonad u kacday waxay u tagtay qoys sida keeda oo kale dabata ah oo ay daris ahaayeen maantaasna uu dabinkoodii sagaan ugu dhacay dabadkii reerkaas lahaa ayay u sheegtay aabbaheed oo soo mastiyey inuu ardaaga u jiifo isagana ay ka doonayso sagaaradii maanta dabinka ugu dhacday in hilbaheeda uu wax ka siiyo amaba uu amaahiyo wuxuu yidhi yeelay waase haddaad ii yeesho waxa aan kaa rabo haddiiba intay garatay waxa uu u jeeda ayay tidhi hawraarsan waanse degdegsanahayo aabbahay baa nafaysane caawa goor dambe inooga dhig haddana inakee oo iraac aad hilibka wax ka cuntide cabbaar kadib waxaa ardaagii aqalkeeda ku sheekaysanayay saddex nin waa saygeedii waa aabbaheedo waa dabadkii ay hilbaha sagaarada ka soo amaahatay ee waxa kalena ka doonayay show hilbo sagaaro hore uma bislaadaane awlala oo xeero ku sida ayaa cawaysin dambe raggii soo dul joogsatay way yaro gamacsan yihiin markaas bay ku tidhi saddexdii maanlaawow hilbihii baan wadaa ee fadhiista aad cuntaane saamar qura bay saddexdoodii amankaag afka la kala qaadeen ninba kii kale ayuu eegay wuxuu ahaa hadal ay qaadan kari waayeen iyo aflagaada culus oo in gabadhi ku tiraabto aan waayadii hore laga malaysan karin dabadeedna aabbaheed ama ninkeedii baa ku yidhi naa saddexda maanlaawo ee aad sheegayso yaad ku wadaa ma saddexdayadan baa mase waa saddex kale oo aad meel ku og tahay waxay tidhi waxaan ku wadaa idinkan ardaagayga fadhiye ee dhegaysta sababtaan idiin sheegiye horta aabbahay baa ugu horreeya oo wax alla wuxuu hoola ahaa ninkii uu yaradka uga wada qaatay ayuu caawa inta soo martiyey sooliyo iyo xididin ugu fadhiyaa sow maalaawanimo maaha marka xiga ninka ciqaba isaga oo boqor halaad iyo baadqabkoodii hanta oo dadka inta ugu hodansan lagu tiriyo ayuu dhammaantood naag dhaabsaday sow taasina maalaawanimo ma aha marka saddexaad dabadka halkaan idinku weheliyaa wuxuu u fadhiyaa boqor halaad iyo baadqabkood naag yarad looga bixiyey inuu hilib sagaaro kaga muraadsado sow isaguna maanlaawo ma aha dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo